ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين
hadday doonayaanna inay jihaad u baxaan way u qalab diyaarsan lahaayeen wuxuuse alla nacay bixiddooda markaas buu wahsi geliyey oo lagu yidhi la fadhiista fadhiidyada guryaha